الحمد لله الثناء لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم حسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين رب علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا waa casharkii toban iyo sideedaad kitaabka almuqadimatu alxadramiyatu fi fiqhi saadati ashaaficiya almusamaa masaa'il اtacliim qaala الsheykh cabdullaahi bn cabdiraxmaan baafadli alxadramiy faslu fi sunani اtashahudi wuxuu fasal u yahay ataxiyaadka sunayaashiisa wayusanu waxaa la suneeyey fi tashahud اlakhiiri ataxiyaadka dambe dhexdiisa atawaruku sin dhul dhigid sinta in dhulka la dhigo tawaruk iyo iftiraash baa kala jiray soo maa iftiraashka waa soo mara ataxiyaadka dambe sinta in dhulka la dhigo wahuwa tawaruk buu noo sheegaya oo na baraya an yukhrija qofku waa inuu saaro rijlahu raadu hoos ganta rijlahu leeyahy rijlahu lugtiisa buu saaraya min jihati yamiinihi midigtiisa jihadeedu ka saaraya wayulsiqa wa an yulsiqa waa inuu dhajiyo warikahu sintiisana bil ardi dhulka waa inuu ku dhajiyo lugtan bidixda ah ayuu saarayaa dhankan midigta u saarayaa lugtan markuu lugta kale hoos ka mariyo midigta xaggeeda u saaro dee lugtii markii xagga loo saaray sinteedii dhulkaa la dhigayaa wakaa qeexidii tawarug ilaa man qof mooyaane kaana ahaaday ilaa man qof mooye kaana uu ahaaday calayhi dushiisa sujuudu sahwin sahwi sujuudiis aw amase kaana ahaaday masbuuqan mid salaada qaar lagala hormaray oo labadaa qof mid kastoo ka mid ah fayaftarishu waa isgoglanaya oo lugta bidixdaabuuba ku dul fadhiisanaya isagu ee sinta dhulka dhigi maayo ilaa masbuuq baatoo salaadii qaar baa ku dhaafo inaa kacdi baa rabtaa tanaa sahlanoo dhow marka inaa iftiraash u fadhiisatid ee aadan sinta dhulka dhigin hadday sujuudu sahwi lagaa rabana adooba salaadii dhammaatay sujuudaha ku noqonaysaa intaa dhulka kasii socon lahayd meel ka sokayso oo iftiraash ah baa ka soconaysaa oo ka sujuudaysaa mafhuum sooma waa mafhuum biidn illaahi اlbaari wayadacu yadahu gacantiisana wuu dejiyaa qofku alyusraa bidixda calaa fakidihi bowdadiisa alyusraa ee bidixda gacanta bidix lugta bidix saar bowdada bidix fi ljuluusi fadhiga dhexdiisa litashahudina loo fadhiisay ataxiyaad baa loo fadhiisay iyo wakayrihi ataxiyaad keyrkiisa xataa markaad ataxiyaad u fadhi waaye ee salaada fadhiyadeeda kale ah lugta gacanta bidix lugta bidix bowdada bidix saar mabsuudatan xaalay tahay mid la fidiyey mabsuudatan xaalay tahay gacantu mid la fidiyey madmuumata alasaabici xaalay tahay faraheeda mid laysku dumay muxaadiyan xaaluya qofku mid qaabilinaya biru-uusihaa farahaas madaxyadooda darafar rukbati lowga darafkiisa gacantaas bidix lugtan bidix dusheeda saar oo bowdada ah kow gacantu ha fidsanaatay faraha hallaabi madmuuma ha noqoto oo farahu isku dhowaadaan weliba lowga fiidiisa iyo gacnaha fiid gacanta faraheeda fiidooda madaxooda isku aadi saana ha u qabano ha dhaafini gacanta bidix iyo midigna ha aadi sidaas weeye sidaasaa quruxa loogu talagalo saasaa loo saaraya waa lugtii bidixda bowdadeedii iyo gacantii bidixda intaa waa laguu sheegay xubin xubin baa la rabaa in salaada nidaamkeeda laguu sheego aa la socotid wayadacu yadahu lyumnaa gacantiisa midigna wuxuu saarayaa calaa darafi rukbati lowga dacalkiisa darafkiisa man geeskiisa fiidiis gacanta midig wey lowga alyumna ee midigta gacanta midigna sidii oo kale lowga fiidiisa sidii oo kale u saara faraha dhaafina low wayaqbidu waana laabayaa midigta faraheeda fi tashahudayni labada tashahud waa labada atayaadba kan hore iyo kan dambe wuu laabayaa asaabicahaa faraheeda ila almusabixata midda musabixada ay tasbiixsanaysa mooyaane oo fa yursiluha iyada waa sii daynaya iyada waa sii daynaya middaa tasbiixsanaysa farta asuulka ku xigta murugsato ma ladhahaa musabixana waa la dhahaa sabaabana waa la yidhaha midda dadka isku cacaayaan isku taagtaagaan wey isku fiiqfiiqaan middaas ma aha inta kale waa laabaya halkaasay gacantii saaran tahay fartaas buu reeba iyada sida la dhahayana waa lagu sheegayaa musabixa ayaa la yihahda iyada wuu sii daynayaa ayb wayadacu waa dejiyaa alibhaama suulka ayuu taxtahaa fartaas hoosteeda dejinaya suulka madaxiisa fartan musabixada ah meeshay ku dhammaato salkeeda ah oo dhinaca calacasha xigta ah deji waaye qofka hadda ujeeda waa ujeeda qofka dhan codka dhegeysta mudimi ujeeda codka keliyaa gaaraya waxa weeyaan aan ugu celin suulka waxaa lagu qabanayaa fartan awal la taagayey ee musabixada ah salkeeda meesha ah oo dhanka calaacasha xigta ah buu saa ugu qabanaya isagoo saa ugu qabanaya kuwaana waa laaban yihiin tanna waa taaganta haye kacaaqidi alaaثatin wakhamsiina konton iyo saddex qof guntay oo kale faraha xisaabaad baa lagu tirshaay dad baa faraha iskula hadla oo beecyo kaleo waxaaba jira manhiyu can haa ahoo dad faraha ku wada hadloo dhaha intaasaan kaa siiyey intaasoo hore iyo intaasoo dambe iyo intaasoo saasa iyo wax iyagu isla taataabanayaan laakiin waxaa jira qaab tirooyinka lagu yaqaan tani taa maaha waxaa weeyaan alaaثatin wa khamsiin konton iyo saddex qof guntay oo kale xaggee bay ka imaanaysaa konton iyo saddexdaani wax dhib lamaaha meel sahlan ayay ka imaanaysaa waxa weeyaan saddex farood sooma laabin farna sooma taagna suulkiina soo gees kagamuu qaban gees buu kaga qabta intaa markay tahay saddexdan suulka iyo fartan muhalilana waa la yidhaha almuhalila laa ilaaha ila allah waa lagu ishaaraa waa shan shan guntimood bay leeyihiin suulka iyo fartaas guntimaha maxaa looga jeedaa shan xubnood suulka waa laba xubnood suulka xubintaa meeshaa dambe oo ka laabtay meeshaa dhexdaa soo maaha fartaan farahan kaloo dhanna waa saddex xubnood saddex guntimood weeye salka iyo dhexda iyo fiidda hore ma ujeedaa labadan shantoodaas guntimood shanta cuqad waa bir toban maaha mag laga hadli mayo magtana sibaa loo xisaabshaay shantaas beer toban ka soo qaad waa imise shan meelood beer tobana waa konton soo maaha labadooda saasaa isku haysaa saddexdan faroodoo laabanna dee waa kow iyo laba iyo saddex konton iyo saddex laaban kow laba saddex iyaga keliya dheh konton iyo saddex saa markaa u gunidid waa gunid saddexdaas laaban iyo labadaa farood shantooda xubnood weeyaan ilaa hadda farahaani markii hadhowtii guntimahooda magta loo qaybinaya midba intiibaa kaga soo aadis suulku laakiin waa ka duwan isaga waa labaa loo qaybinaya kuwan laakiin saddex waa loo qaybshaa taa waa sidaa horta siyaalo kaloo tirada lagu keenana waa jidhaado waxa weeyaan saddex carabiya haddaa qoraysid saasa inta saddex fallaarood u taagtay baa fartaasaa ugu taagaysaa mogta kontonkiina haddaa ka dhigtid daloolkaas shantii carabiga ahayd ya siyaalo kalena waa jira marka taasna waa sidii o kale tirooyinkana intaas marmar si kala la dhahaa xataa taasina wata intaa markuu qofku sameeyo wa yarfacuhaa kor buu u qaadayaa fartaa suulka ku xigta cinda qowlihi oraahdiisa agteeda ila allahu markuu leeyahay laa ilaaha markuu soo dhaho ila allahu buu farta kor u qaadaya bilaa taxriikin isagoo aan dhaqdhaqaajinayn oo ruxaynin oo haddii la yidhaahdo taxriiga iyo dhaqdhaqaaqu waa soo arooray ilaa diinta waa la iskala warqabaaya aw maxaa loo diiday dee yaaba diidaba waa la dhaqdhaqaajiyey markii hore ila allahu alhayso taasaa kor ugu soo qaada maaha markaan horeba dhaqaaqa laguu sheegayo maantao dhan iska ruxyada maaha ama gacantiisa la dhaqaaqdo qofka salaadii kaba budhee marka gacantu saa fartu iska ahayd ishaar soo laguma dhihin ila allahu markaa tiri baaba kor saa ugu qaad iyadaana saa u fiirinsa ilaa aad ka baxaysay salaada waaba dhaqaaqa lagugu sheegayo waaba dhaqaajisaba kaas culimada qaar baa saa yiri waakmalu tashahudi ataxiyaadka kan ugu kaamilsan ilaa kan ugu yarbaa awal soo qaadanay attaxiyaatu lmubaarakaatu salawaatu ayibaatu lilaahi kaa weeyaan oo sidaa in loo akhriyaaba ugu fiican intaa dhihi lahayd attaxiyaatu almubaarakaatu asal ashaan oo dhan dee dee isku wasli ya arraxmaani arraxiim adoo yiri oo kale aysan kaa noqoni waa ashaasoo kale kulli saa iskugu xir xamsatulwasliga attaxiyaatu almubaarakaatu asalawaatu alayibaatu lilaah intaa waa jumle isla socota ataxiyaadku waa dhowr jumle assalaamu calayka ayuha annabiyu waraxmat ullaahi wabarakaatu iyana waa jumle labaad assalaamu calayna wacalaa cibaadi illaahi الصaalixiin ashhadu أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله هنا يعني جملة ذكر تحياتك وكا وأكمل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم صلي كان أقول كامل سنة محمد لو صلي وصيغة إبراهيمية الإيراد هذا كور دينك ديتان قصر يسوي مد كسو ولاد كلا شيغتنا كسرس iyo wardi kastoo kaleo lagu daro waay tan u saraysa waa midan iyadoo kuwa kalena bannaan yihiin allaahumma salli calaa muxamadin cabdika warasuulika الnabiyi اlأumiyi wacalى ali muxamadi waaswaajihi waduriyatihi kama salayta calى ibraahima wcalى ali ibraahima wbaarik calى muxamadi الnabiyi اlأumiy وعلى آل محمد وأزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد إنك حميد مجيد سلقي وكاس سيدنا هدو كدر محمد هرتيضا يا إبراهيم هرتيس على سيدنا إبراهيم على سيدنا محمد iyana waa fiicantaa la yidhi salligaasoo la imaanaya aalka lagu leeyahay aali muxamadin dee nebiga aalkiisu waa reer bani haashim iyo reer bani lmualib iyo reer bani lmualib aalka kalena oo nebi ibraahimna ismaaciil iyo isxaaq iyo intii awlaaddoodii wey ayb wducaa waa la suneeyey oo bacdahu dabadiisa ah saliga dabadiis waxa weeyaan kaasna waa sidaas bima shaana ku ducayso wax allaaliya wuxuu doono wax allaaliya wuxuu doono wey wax allaale iyo wuxuu doonaayo ayuu ku ducaysanahaya adducaau bacdah duco la ducaysa weeye waa bacdahu wey isaga dabadiis wey ayb bacdahu bacda tashahud اlakhiri wey taxiyaadka dambe iyo salligiis marka akhri ayaa ducada akhriyaysa wa afdalhu kan u fadli badan ducada allaahuma inii acuudu bika ilaahu waxaan kaa maangalay min aaabimin cadaabi jahannama kaa maangalay wa min cadaabi اlqabri baan kaa magangalay qabriga cadaabkiisa wa min fitnati اlmaxyaa wاlmamaat nolosha iyo dhimashada fitantoodan kaa maangalay intaasoo fasir baa ku jira nolosha intaasoo fitanaabay leedahay ilahu naga badbaaday dhimashaduna intoo kale wa min fitnati wmin shari fitnati اlmasiixi اdajaali masiixu dajaal kii masaxnaa ee beenaalaha ahaa fitntiisana waa kaa magal balaaye ilaah nima sheeganaysa wey maka iyo madiina meel kastoo aan ahayn waa soo gelaya labadaas malaa'ig baa ka celinaysa gaal weynaaday wey ilahnimau sheeganaya qoladou doona wuxuu leeyahy abaar baan idinku riday qoladou doona wuxuu leeyahay dhulka kayd wixii ku jiraha baan idiin soo saaray dhulkou la hadlaya dhulkou kaydka soo saar kaasaa waxaano soo baxaye adduun ah qoladii kala gaajo iyo rafaad iyo dhibaato sida gaaladinka waxaan dadka lacagta ugu kaxaysaan bu wuxuu rabaa inuu isno adduunyo ugu kaxayso kuwana baabahaya gaajo kuwana kuwaas marka iimaankooda weyn ma kala jecla wa minhu ducada waxaa ka mid allaahuma inii acuudu bika ilaah waxaan ka amaan galay min almaqrami qaamoobid waa dayn waalma'fami dembaabid wa binaadam ku dambaaba wa minhu waxaa ka mid allahuma kfir li ilaahu idhaaf maa qadamtu wamaa akhartu waxaan hormarsaday waxaan gadaal marsaday wamaa asrartu waxaan siraysay wamaa aclantu waxaan daahirsaday wamaa asraftu waxaan ku xadgudbay wamaa anta aclamu bihi wamaa shay anta adigu aclamu bihi ataa kii igu ogaal badan minii xaggayga anta almuqadimu baa tahay wa anta almuakhiru baa ilaahay u tahay ciddou doono kii hormariya ciddou doonana gadaal mariya laa ilaaha ilaa ant ilaahayo adiga mooyaane alla kalena ma jiro ilaahu mid kan horeeyo dambaynayaata ama kan waxaa tahay ciddou doonana hormariya ciddou doonana gadaal mariya laa ilaaha ilaa ant waa xadiidka imaam muslim warinaya waay wayukrahu waxaa la nacay aljahru in lala dhawaaqo bitashahudi ataxiyaadka iyo wasalaati cala اnabiyi sala allahu calay wasalam nebiga lagu salinayo labo iyo waducaai ducada iyo watasbiix waxaaso dhan kor looma akriyo masaajidkii o dhan oo ataxiyaadkii la wada maqlaya ataxiyaatu almubaaraka laisla qaylinaya iyo salligiis iyo ducadii ka dambaysa masaajidkii o dhan masaajidka waa inuu shib yahay qofku naftiisa ha maqashiyo masaajidkii o dhan baa wax wada akrinaya lama rabo midaas hala akriyo hoos baa loo akrinaya jaharkaasi waa karaahiyo karaahiyaha ku dhec ducadan iyo saligan iyo ducadan haka badinin intii ataxiyaadka iyo saligii lasku dar ahaayeen inaad ka yaraysaaba fiican inay la ekaadaan waa karaahiyo waay qofka laakiin keligiisa intuu doono ka dhigi kara ama qolo gaara tujinaya oo maxsuuriin ah taasina wata marka salligaani waa cajo badan yahy weliba waxaa lagu leeyahay salaada ducadaas iyo waxaa fiican baa lagu leeyahay qofku xuduur qalbigiisu inuu xaadir yahay salaadoo dhan haddii kalena usan salaadoo dhan qalbigiisu xaadir ahayn saddex meeloodoo ka mid ah bal mar kastaba xaadir ha ahaado qalbigiisu markau dhahayo wajahtu wajhiya ilaahay adaan wejigay kuu jihaya inuu joogaal rabaa run sheegayo iyo marku leeyahay iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin waa labo iyo marku dhahayo assalaamu calayka ayuha الnabiyu waraxmat اllaahi wabarakaatu waka imaam khazali wuxuu leeyahay salaadda in la xafidaa fiican ama salaadda xafidideedu saddex shay bay ku hirgelaysaa weesadoo lagu xeel dheeraado ducooyinka oo la baryo salaada dhexdeeda iyo inuu qofku isku mashaqeeyo inuu qalbigiisu xaadir yahay markasta iswaardiyey soo celi qalbiga isku takaluf xuduur baa layihi isku mashaqee xuduurkaadu inuu joogo iyo atazayun watajamulu fiiha waay taasna halkaa uga soco faslun fi sunani salaami ayuu fasirya salaamka sunayaashiisa salaamo naqsiga soo maha sunayaashiisa waakmalu salaami salaam inta ugu kaamilsan assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wey wabarakaatu waxba ku danmaysa wayusan waxaa la suneeyey tasliimatun thaaniyatun salaamo naqsi labaad thaaniyatun soo idin maqri walibtidaau bilaabid baa sunnaha bihi salaamka mustaqbila alqiblati xaaliya qofka qiblada mid qaabilsan wejiga isagoo halkaa ujeeda marka u qalloociyey wejiga assalaamu calaykum usan dhihine isagoo halkaa ujeeda assalaamu calaykum assalaamu calaykum isagoo halkaa ujeeda ha bilaabo assalaamu calaykum waraxmat ullaahi ama laabtii o dhan ba hadduu leexsho oo sida dadka qaar sameeyaan assalaamu calaykum xag o dhan isku qalloocinayaan iyo xag oo dhan salaadii baaba ka xumaatay waaya waa inuu qiblada laabta ujeedo waa xaaraan inuu xagga isku leexsho taasina wata waliltifaatu iltifaatku waa milicsi baa sunnaha fi tasliimateyni labada salaamo naqsiba waa inuu xagga iyo xagga milicsano bixayu meeloo yuraa khaduu dhamankiisa laga arkayo alaymanu midigta fi lulaa salaamo naqsiga hore wa khaduhu dhamankiisana laga arkayo alaysano bidixda fi thaaniyati midda labaad oo waa maxay horta salaada waxaa looga baxaa xagga fiirinta iyo xagga fiirinta maaha waa akrinta aada akhriday kelimadan aad tiri assalaamu calaykum xaggaasba ada ujeeda haddaad tiri salaaddii waa ka baxda milicsigan midig iyo bidix hadda miduu noo sheegay sunayaashi ku jiraa sooma jeedi sunayaashii baa laga hadlayaa sunanu salaam sooma waxaan ku jirno waa sunne marka muxuu niyeysanayaa naawiyan xaliya mid niyeysanaya bitasliimati lulaa salaamo naqsiga hore alkhuruuja buu niyeysanayaa bixid min asalaati uu ka baxayo salaadda inuu ka baxayo ayuu niyeysanaya kow niyeysigaas waa iska sunne waajib maaha walaa waajib ku tirsan iyo wuxuu kaloo niyeysan wasalaamu salaamid calaa man uu salaamo qof calaa yamiinihi midigtiisa jooga oo maxaya min malaa'ikatin malaa'ika cid de man duul calaa yamiinihi ku sugan oo min malaa'ikatin malaa'ika iyo wa muslimii insin wa jinnin jin iyo insi muslimiintooda ah qofkan adigu hadda markaa assalaamu calaykum leeda halaalixi malaa'ig iyo muslimiin jin iyo insi xagga kaa jira waa u niyeysatay inaad salaantay salaadiina iyo inaad salaaddii ka baxays aلsalaamu عalaykum waay wayanwi lma'muumu ma'muumkuna wuxuu niyeysanayaa bitasliimati الthaaniyati salaamo naqsiga labaad aلsalaamu calaykum ta labaad tan hore maaha alradda radin iyo jawaabid cala limaami imaamka uu ka radiyey waase idaa kaana ma'muumku markuu yahay can yasaarihim imaamka bidixdiis imaamka dhankan bidix baa kaga tukatay masaajid iyo meel kale kay doonta ha noqotee waaye imaamkii halkaa markuu ku jiro qiblada u jeeda bidixdiisi baa ku tukatay waaye marka wuxuu yidhi in kaana can yasaari sooma qorin wayanwii alma'muumu bitasliimati athaaniyati wuxuu u niyeysanayaa alradda cala alimaam idaa kaana hadduu yahay imaamku can yasaari dee assalaamu calaykum ta hore xagga midigta u tiri imaamka xagga kaama jiro imaamkii baa bidixda kaa jira assalaamu calaykum ta labaad baa isaga u niyeysatay inaad ka rididay salaantiis wa in kaana can yamiini hadduu ahaadayna imaamka midigtiisana fa biluulaa midda hore waaye midda hore uga niyeysanaya hadduu midigta xaggeeda ka yahay ayib wa in kaana qubaalatu hortiisa hadduu ku aadan yahay dhexdaa imaamka saa ku aadan yahay takhayara waa door qaadanaya tow doono u niyeysanaya labada salaamood wa biluulaa midda horeana axabbu la kalgacal badan yahay midda hore ayaa sii fiican in loo niyeysto waaya marka meeshaani maxay tahay marka ma'muumkii baa laga hadlaya ma'muumkii baa laga hadlaya iyo salaamtiis wuxuu niyeysan laha marka imaamka hadduu kaa xigo bidixda asalaamu calaykum ti hore marka adigu tiri dee asalaamu calaykum ti labaad baa ku aadan hadduu midigta kaa xigana adiga midigtaadana asalaamu calaykum taada hore haddaad dhexda ku aadan tahayna taa doontid tan horena ay habboon tahay wuxuu yidhi wayanwil imaamu imaamku wuxuu niyeystaa alradda radin cala lma'muumi ma'muumka inuu ka radinayo niyeysanaya isagu ma'muumka inuu ka radinayo ma'muumkee waa ma'muumka alladii calaa yasaarih ma'muumka bidixda ka xiga imaamka bidixdiis waase goorma waa ninaan sunnihii ku camal falinoo wuxuu sameeyey imaamkii oo aan salaamtii labaad la imaan ya qabla waxa weeyaan bian salama qabla an yusalima alimaam athaniya ma'muumkiibaa salaamtii laba wuxuu la yimid imaamkii aan tii labaad la yimid imamku wuxuu yidhi asalaamu calaykum horta salaaddi waa ka baxa saa ma'muumkiina tii hore iyo tii dambeba waa la yimid asalaamu calaykum asalaamu calaykum imaamkiina midii labaad baaba weli u harsan middaa labaad imaamku hadduu ninkaan xagga bidix ka xigo ilaa imaamku xagga bidix tan labaad leh ha uga niyeyso inuu say ka radiyey ila waxa la rabay maamuumku inuu sabro ilaa imaamku ka wada baxayo soo maahay labada salaamoodba masaladaasna halkaas ayuu ku cabirayaa marka salaada inuu ka baxayo horta marka hore iyada waa laga maarmaan marka niyadaa lafteeda waa inuusan ka hormarin laakiin haddii kale khatar baa kaga imaanaysa isaga laftiisa waa inuu is-ilaasho saan salaada uga xumaanin ayib kuwan oo dhan waxaa laga hadlayaa waa waxyaalaha iska fiican ee sunnayaasha ah weeye waxa laga hadlayo manhajulqawiimku muxuu leeyahay isagu marka markii halkan lasoo saaro inta oo kale unbuu qoraya wabiluulaa axabu wayanwi limaamu isaguna qolada midigta ka xigta buu tan hore uga niyeysanayaa qolada bidixda ka xigtana tan labaad waaye wuxuu halkaa ku daray wayanwi imaamu aradda cala lma'muumi u fasalka uu ku dhameeyey soo maha halkaasuu ku dhameeyey waxaa ku xiga faslun fii sunanin bacda asalaati wa fiiha wuxuu fasal u yahay sunnayaal salaada dabadeeda la suneeyey iyo salaada dhexdeeda labadaba wayundabu waxaa la suneeyey addikru dikri baa la suneeyey caqiba salaati salaada ciribteeda saddex jeer waa inuu dhaho astakfir allah astakfir allah astakfir allah haye allahuma anta asalaam waminka asalaam tabaarakta ya da ljalaali walikraam allahuma acinnii calaa dikrika wa shukrika wa xusni cibaadatik aayad kursida ha akhriyo qul huwa allah iyo birabbi lfalaq iyo birabbi naas ha akhriyo saddex iyo soddon jeer ha yidhaahdo subxaan allah saddex iyo soddon kale alxamdu lilah saddex iyo soddon kale ama afar iyo soddon allahu akbar boqolkaa ku buxsho laa ilaaha ila allahu waxdahu laa shariika lah lahu lmulk walahu lxamd wa huwa calaa kuli shayin qadiir waay oo hadduu ku dara buu yidhi lahu lmulku walahu lxamdu wahuwa calىa kuli shayin qadiir inuu sidaa yidhaah midaas hadda yaa ujeeda yuxyi wayumiitu taama ku qoranta looxadaas korka hore iima muuqdo qoraalku ya ya yuxyi wayumiitu maku dar kuma darin midda kore qaybta kore kuma darin soo maha saddex soddon saddex soddon saddex soddon dabadooda muxuu ku daray lahu lmulku walahu lxamdu wahuwa calaa kuli shayin qadiir waaya salaada subaxa iyo maqribka wuxuu dhahi karaa oo fiican allahuma ajirnii min annaar toddoba jir salaada subax iyo maqribka dabadooda laa ilaaha ila اllah waxdahu laa shariika lah lahu lmulku walahu lxamdu yuxyi wayumiit maqribka tan ku daray si kulligu kuma darin qeybta maqribka yuxyi wayumiit wahuwa calaa kuli shayin qadiiru toban jir waaya kan aan fiirsha marka aayaad iyo adkaar la akriya kani wuxuu leeyahay manhajku biziyaadati hadduu ku darabuu yihi yuxyi wayumiitu subaxa ka bacdi iyo maqribka ka bacdi laakiin midda hore laa ilaha illa اllah waxdahu laa shariika lahu lahu lmulku walahu lxamdu wahuwa calaa kuli shayin qadiir khalaas iyada halkaa ha ku joogto xabaha ku darin midaan dambana yuxyi wayumiit maqribka iyo salaada subaxa intaa markuu noo sheegay buu wuxuu yidhi adkaartaas iyo kuwo kale iyo baa lala imaanaya wuxuu yidhi wayusiru waa siraysaa bihi dikriga almunfaridu qofka keligiisa iyo walma'muumu ma'muumku ila alimaama imaam mooyaane imaamka almuriida ee doonaya tacliima alxaadiriina dadka meesha soo xaadiray waxbaridooda oo fayajharu bihi dikriga wuu la jahraa ilaa an yatacalamuu ilaa ay ka baranayaan ba astaqfir اllah astaqfir اllah astaqfir oo la baraya ha maqleen ilaa ay ka baranayaan dee hadday bartaan waa barteen khalaas hadhow hoos baa dikriga loo akhrisanaya a hadhow hoos baa loo akhrisanaya ayb sideedaba buu yidhi jahri in lala dhawaaqo maba habboona dikriga iyo ducada masjidka haddii tashwiish qof tukanaya kuwa ku iswaasayo waliba wuxuu yidhi yenbaqii xurmatuha waay ibnu xajar kaa dhahay baabahdow ah in la dhaho waa xaaraan qof tukanayaad salaada ka wareersi sheegay waxaas maaha markaas wayuqbilu limaamu imaamku waa soo qaabila cala alma'muumiina ma'muumiinta bixayu meelo yajcalu yasaarahu bidixdiisa oo ka yeelayo ila almixraabi mixraabka bidixdaadu ha xigto saana usoo jeensatay waaye sidaan dee loo fariisanaya kutubtaa lagu arkay cayaar maaha gacantaada bidix xagga mixraabka xiji dadkana midigta soo soo xiji sidaan ugu nadaamsan wey wayundahana moodin sidaa si aan hayn inaysan bannaanayn taas waa iyada lama rabo xadiis baa ka hadlaya wayundahu waxaa la suneeyey fiihi dhexdiisa iyo wa fii kulli ducaynba duca kasaba rafculyadayni labada gacnood koryeelkooda duco kasta in gacnaha kor loo qaado ayaa habboon saasaa fiican ilaa jumcada khudbadeeda qofka akrinaya mooyaane gacnaha waa inuusa korkaas u qaadin ducooyinka kalena gacnaha kor u qaad ilaa garbaha aad soo gaarsiisid halkaa garbahaada ha ku aad ilaa arrintu inay daran tahay duco dee aad maarata loogu khushuuco loogu marqaamo saasbu gacnihii kor qof kor usii qaaday hadday tahay waa meesheed marka khudbada adoo khudbaynaya midcooyinkii markaa soo gaadhay iyo markaa ducaynaysidii maayma gacnaha saa lama yidhaahdo waa laga hadlay taa waa khatar lama rabo marka yunda waxaa la suneeyey fiihi fi dikri weye dikrigaa ducadaa iyo duco kastaba sidaasaa la suneeyey waxaa kaloo sunaa uma masxu lwejhi wejiga ku masidiisa wejiga masxidiisa bihimaa labadii gacnood waa salaada dabadeedaa joogta salaaddii baa gacnaha wejiga marmarsata maa salaada dabadeedaa joogtaa waa ducaysatay inaad gacnaha saas wejiga u mariso waay fi taxqiiq nawowigu wuxuu ku leeyahay waaba sunni waay majmuucana maya gulaabta iyo waxaan o dhan in la marmariyo sunanimo logu- looma laguma sheegin culimmada qaar baaba karaahiye ku sheegay taasna halkaasaa la dhig wejiga meelaan ahayn sida laabta meelaha masmasixidood laga haban wadacwaatu baa sunaa ducooyinka alma'huuratu lasoo raray ducaysaa lagu yiri maxaa ku ducaysanaysaa ar ducooyinka lasoo nabiga laga soo raray calayhi salatu wasalaam ku ducayso waay oo maxaa ka mid ah allahuma inii asaluka muujibaati raxmatika wacazaa'ima makfiratika wasalaamata min kuli idmin walghaniimata min kuli birin walfawza biاljanna والنجاة من النار اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل والفشل وقهر الرجال اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء دعوين كاس آخرين سيكون لمتك والحمد لله بينا معناها يوايا للسني والصلاة على النبي in ilaahay lagu mahadiyo nebi maxamed lagu saliyo sala allahu calayh wasalam awalahu ducada bilowgeeda iyo wa aakhirahu ducada dhammaadkeeda iyo wa awsadahu ducada dhexdeeda raggii hore markay ducaynayaan say wadaan allahuma salli calaa maxamed sala allah alay slm daa ku dhahay horay iyo dhexda iyo gadaal meel kasta salli bay ka soo gelinaya waaya wa an yansarifa alimaamu baa sunna ah imaamku inuu gadoomoo tago caqiba salaamihi markuu saaba salaadda uga baxay salaaddiisa oo kama bixin waa u dhammaatay hadduu isagu dikri ilaahay iyo usii fadhiisanayo waa khayr welibaba salaadda subax dabadeeda ilaa qornaxda ka soo baxaysa hadduu fadhin karo waa fiicanta lianna ka xajatin wa cumratin taama xaj iyo cumro la aqbalay bay u dhigantaa tirmidi baa warinaya anas buu laga wariyey xataa hadduu hadda halkan ka kacay meesha u kacay buu dikrigii iska dayn mayay kusii akhrisanaya waxaa la diidayaa dadka ka dambey hadduu sidii u fadhiyo salaadda uga baxay inay weli moodaan inuu salaaddii ku jiro nin qariiba inta soo galo inuu u maleeyo inuu weli salaaddii ninkan u fadhiyo atixyaad ku jira la saas u jeedaaye uu iskaga xirto salaadna kuma jiro siaan loo moodin meesha ha ka kaco xagga ha u jeensto waay ayib maxaa kaloo la rabaa wa an yansarifa alimaamu caqiba salaamihi buu guddoomaya idaa lam yakun haddaysan hayn ama halkaa nisaaun dumar dumar haddaysan meesha joogin hadday dumar joogaan intay iyagu baxayaan ha joogo ilaa wixii awal mana kala socnayn markaasoo kale xijaabyadaan iyo kale xirxirkaan iyo ma jirin ama dariiqii baa laiskuga imaanaya wayamkuu lma'muumu ma'muumku waa iska nagaanaya ha fadhiyo xataa yaquuma alimaamu imaamku ilaa u ka kaco ma'muumka ha fadhiyo imaamka horta ha kaco imaamkii aan kicin ma'muumkii kacaya ayb wayansarifa wayansarifa xataa yansarif ilaa uu gadoomayo hadduu godayna wayansarifu fi jihati xaajati wuxuu u gadoomayaa wayansarifu xataa yansarif ama wa an yansarif waa inuu gadoomay fi jihati xaajati dantiisa xaggeeda qofku ma dhina hebel u dhaqaaq lagu dhihi maayo dhinacii dantaadu jidha u dhaqaaq meesha markaa ka tegaysa wa an yafsila waa inuu kala fasliyo kala geeyo bayna sunnati sunnihii uu tukaday iyo walfardi faralka bikalaamin hadal aw intiqaalin guurid wa huwa afdalu intiqaalkana fadli badan halkaa sunnihi ku tukatay isla meeshii faralkaa ku tukan ama hadal oo oo hadal kale sheeg hadal ha u dhexeeyo ama meeshaba ka guuro xagga u guur xagga kale dhan kale safka ka ga- waaya intiqaalkana fadli badan waannaflu sunnahu oo fii beytihi baa afdalu fadli badan ani saas ii qor waannaflu fii beytihi afdal sunnayaasha inuu gurigiisa ku tukadaa fiican taasina wataa sidaasaa u fiican wey waxaa laga soo reebaa kuwaas masaajidku fiicanta in lagu tukado jumcada sunnaheeda oo kale ilaa qofkaa soo jarmaaday labada ragcadood ragcatulixraamka miiqaadka a ka xihanaysa masaajidka ku yaal markaa gashay cumro iyo xaj mid baa xihanaysa sunnaha la tukado dawaafka labadiisa ragcadood guri la aadmaysa maqaam ibraahim gadaashiisa kuwa yaelahaasaa laga soo reebaya haddii waqtigu ciriiri yahay ama hadduu guriga tago wahsi ka baqo ama ictikaafka ku jiray ama salaadda marka hadda laga baxo wuxuu rabaa litacalumin aw tacliimin inuu waxbarto ama dad waxbaro hadduu gurigiisa aadana waxaan o dhanaa dhaafaya salaatu daxo waaye iyo s- markuu safarka u socday waxaasoo dhan iyo waa meeshiisaanu ku tukanaya ومن سنن الصلاة صلاة سنة يا شيخ كم ذهات الخشوع خشوع وهو خشوع حضور القلب قلبك حضور كيسوي جوجديس ايو سكون الجوارح ابنها حسل سكون كودي حسلانتو خشوع ده انت سكوكا قلبك انا سو حاضر دغدغاق اسكا لالي دك هذا دغدغاق با كو بدن وترتيل القراءة با كميدا قراءة tartiibinteeda wa tadabburuha qirada tadabburkeeda iyo wa tadabburu dikri dikriga tadabburkiisa la tadabburohu wuxuu ka hadlayo macnihii buu garanayaa de hadduu doono si guud ha u garanayo waxaan ta- tasbiixdan iyo taxmiiddan iyo tacdiim lilaahi inay tahay iyo ammaan intaa hadduu xataa u fahansan yahay bes iyo wadukhuulu gelid fiiha salaada uu galo binashaadin nashaad uu ku galo iyo wa faraaqi qalbin qalbi faaruqis qalbigiisa oo faaruqa iyo isagoo nashaad ah oo shaxshaxoo fiican inuu salaada saa ku galo saasaa fiican imaam nawowi wuxuu leeyahay waxaa karaahiya sunno sunnayaasha salaada ka mid a in laga tago waaye qalbiga waxyaalaha dunawiga oo dhan ka saar waxaan tafakur kale oo aan kan la rabo ahayna ka saar waaye nashaad ku gal munaafiqiinta nashaad ku gelin idaa qaamuu ila salaati qaamuu kusaala iyagaa la yidhi oo aan habboonayn waaye khushuucda culimmada qaar baa le waa waajib qolada aan dhihin waxay leeyihin qofkii thawaab la-aan baa ku dhacaysa intii khushuucda ka maqnayd salaada waa intii qalbigiisu joogay baa loo qoraya ayib inahaasoo dhan ayaa habboon qofku markuu ducaysanayo cirka indhaha u taagi mayaa layidhi ma qolaleh waa iyona waa jiraa loo taaga laakiin yuusan waxba u taagin gacanta hadduu ducaysanayo fartaas awal muhalilada ahayd musabixada ahayd inuu taago saa yidhaahdo iyadu waa la ogol yahay ma fiicanta laakiin laba farood inuu saa dhaho ma fiicno soo ducaysanayo laakiin hal mida waa caadi